بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد wax yar waxaan ku celinaynaa casharkii xalay qeyb yar oo dambe oo ka mid ah oo aan si looga halhalawday xagga duubista qaala almualifu raximah اllahu tacaala wakana axmed bnu abilxawaariyi radia allahu canhu wuxuu ahaa wahuwa rayxaanat shaam kama qaala abulqaasim اljunaydu raximahu اllahu tacaala sida uu yidhi idaa quri'a cindahu اlqur'an haddii agtiisa lagu aqriyo qur-aanka yasiixu waa qaylin jiray wayascaqu waana suuxi jiray qaala bnu abi daawuud abubakr bnu abi daawuud waxa uu yidhi wa kana alqaasimu bnu cuhmaan aljuuciyu raximahu llahu tacaala wuxuu ahaa yunkiru dalika arrinkaa waa inkiri jiray cala bni abilxawaariy wuu ku inkiri jiray in marka qur-aanka la aqriyaa ou qayliyo ou bururo oo uu suuxo waa ku inkiri jiray wa kaana aljuuciyu waxa uu ahaa faadilan nin fadli leh oo wanaagsan min muxadithii ahli dimashqa ka mid ah muxadisiinta reer dimashqa yuqadamu fi lfadli cala bni abilxawaari xagga fadligana ibni abilxawaari waa laga hormarin jiray oo isagaa la hormari jiray yani wuxuu rabaa waa khilaaf baa jira inuu ku dhaho ibnu abilxawaari sidaasuu samey jiray oo qur-aanka iyo marka la akhrinayo waxaa dhici jirtay inuu mararka qaar bururo oo uu qayliyo oo u suuxaba imaamkan kale isagana alqaasim ibnu cuhmaan isaga ka fadli badan sida uu tilmaamay ibn abi da abubakr ibnu abi daawuud wuxuu sheegay inuu ku inkiri jiray qaala wakadalika ankarahu abuljawsaa abuljawsaana waa ku inkiray wa qaysu bnu xabtar wagayruhumaa qultu marka alimaamu nawowi waxau yihi wasawaabu sawaabku waxa uu yahay cadamu linkaari inkirid la-aan inaan lagu inkirin waay ilaa calaa man qof ma ahana ictarafa aqoonqirtay biannahu yafcaluhu tasanucan inuu u samaynayo isyeelyeelitaan qof isyeelyeelid u sameynayo waa la inkiri karaa laakiin qof qalbigiisii laga qaalib noqday ee sidaas marka u baxay ee sidaas noqday in la inkiraa maahan buu leeyahay alimaamu nawowi raximahu llah alimaam abu cubayd alqaasim bnu sallaam kitaabkiisa fadaa'ilu lqur'aan isaguna wuxuu sheegay baab dhan buuba u guntay mas'aladan oo waxa uu yidhi baabun alqaari'u yascaqu cinda qiraa'ati alqur'aan qaariga marka qur-aanka la akhrinayo suuxayo waman kariha dalika wacaabahu iyo qofkii karaahaystay arrintaas ee ceebeeyey kadib asaaniiddiisu wuxuu ku wariyey aathaar badan aathaarta waxaa ka mid a ibnu cumar ayaa wuxuu soo maray nin yacni dhacay dhulka yaallo dadkuna ay ku hareereysan yihiin markaasuu yidhi maa haadaa waa maxay waxaani faqaaluu waxay yidhaahdeen idaa quri'a calayhi alqur'aanu haddii qur-aanka lagu aqriyo ow samica allaha yudkar ama ou alla maqlo iyadoo la sheegayo alle khara waa dhacayaa min khashyati illaah cabsi alle darteedu la dhacayaa faqaala ibnu cumar ibnu cumar waxa uu yidhi wallaahi inaa lanakhsha allaha wamaa nasqutu annaga allaan ka cabsanaynaa mana dhacno oo waxaana uu samaynayay bururkan iyo dhicitaankan in laguma dhaco ibnu cumar sidaasuu yidhi asmaa binti abi bakar iyadana sidoo kale waa la su-aalay hal kaana axadun min asalafi yugshaa calayhi min alkhawf cabsi darteed salafka wax dhici jiray ma jiraan marka qur-aanka iyo la akhrinayo faqaalat laa may bay tiri walaakinahum kaanuu yabkuun waa oy jireen bes indhehay ka ilmeyn jireen caaishana waxay tiri qur-aanka waa ka karaamo badan yahay waana ka wanaag badan yahay dadka caqligooda inuu baabi'iyo uu tagsiiyo waa ka karaamo badan yahay waana ka wanaagsan yahay laakiin siduu alla yidhi taqshaciru minhu juluudu aladiina yakshawna rabbahum sidaas waxay tidhi waa waa sax iyada anas isagana markii la su-aalay waxa uu yidhi dalika ficlu lkhawaarij intaasu aathaara buu isdaba dhigay alimaam abu cubayd alqaasim ibnu salaam ee bacdi alculamaa baa waxay ku jamciyaan laakiin ay yidhaahdaan qalbiga asxaabta iyo dadkan ka dambeeyey quluubtoodu isku mid ma ahayn quluubta asxaabta quluub waxay ahayd aad u nool xayi ah iyagu markaas ooyin cabsi iyo yacnii korkooda oo jiriraco ka kacdo iyo ayaa xaalkoodu sidaas u ahaa maadaama ay ahaayeen akmaluu annaasi quluuban maadaama ay quluubtoodu quluubta dadkan kale ka fiicnayd dadkan kalena marka lidacfi quluubihim ayaa waxaa ku dhacaya marka suuxdin iyo waxyaabahan marka uu tilmaamaya saa darteed marka qofkii isagu aan iska yeelyeelaynin ma lagu inkiraayo qofkii iska yeelyeel u sameynayana waa lagu inkiraya saas alimaamu nawowi uu tilmaamayo leanna qofka qalbigiisu waa dhici kartaa mararka qaar inuunan milkin karin wax isaga kasabkiisa ka baxsanna laguma ceebeyn kara markaas wqaala sayid اljaliilu dulmawaahibi wاlmacaarifi waxa uu yidhi ibraahimu اlkhawaas radia allahu canhu dawaau lqalbi khamsatu ashyaa qalbiga daawadiisu waa shan shay qiraa'at اlqur'ani bitadaburi qur-aanka oo lagu akhriyo tadabur wa khalaa'u lbaطni caloosha oo eber laga dhigo oo yacnii qofka uu cunnada iska yareeyo wa qiyaamu leyli habeenkii oo la istaago wاtadarucu cinda asaxar iyo aroortii waqtiga suxuurta oo ilaahay aada loogu tadaruco layskugu dulleeyo wa mujaalasatu saalixiin iyo dadka wan wanaagsan oo lala fariisto faslun fi istixbaabi tardiidi alaayati litadaburi wuxuu u fasal yahay fasalkaani inay sunno tahay hal aayad in lagu celceliyo litadabur liajli tadabur oo yacnii qiyaamuleylkii buu tukanayaa hal aayad buu maanta dhan akrinayaa waana ku tadaburayaa waa fiirfiirinayaa waa wanaagsan tahay qad qadamnaa waxaan soo hormarinay fi lfasli qablahu fasalkii kan ka horeeyey alxaha cala atadaburi isku boorin laysku boorinayo qur-aanka in la fiirfiiriyo marka la akrinaayo wa bayaana mowqicihi iyo tadaburkaas booskiisa oo la caddeeyo wa ta'ahura salafi bihi iyo salafka ta'ahurkooda iyo sida ay ugu saamoobi jireen qur-aanka qaala warawaynaa can abi darin radia allahu canhu qaal qaama annabiyu sala allahu calayhi wasalama biaayatin nebiga aayad ayuu la kacay oo ku istaagay qiyaamuleyl yacnii ku tukanayay yuradiduhaa isagoo ku celcelinayo xataa asbaxa ilaa uu ka waabariistay waalaayatu aayaduna in tucadibhum fainahum cibaaduka ayay ahayd rawaahu الnasaa-iyu wabnu maajah wacan tamiimin iddaariyi radia allahu canhu annahu karara hadihi اlaayata aayaddan buu ku celceliyey xataa asbaxa ilaa u ka waabariistay am xasiba aladiina اjtaraxuu الsayi'aati an najcalahum kaladiina aamanuu an najcalahum kaladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat alaaya aayaddaas buu ku celceliyey ku celceliyey isagoo fiirinaya macaanideeda wa can cabaad bni xamzata qaala dakhaltu calaa asmaaa radia allahu canha asmaa binta abi bakr ayaan u galay wa hiya taqra'u iyadoo akhrinayso bacdi nusakh waxay dhigayaan cubaadatu bnu xamza laakiin aharkan ibnu abi shayba wariyey cabaad ibnu xamza ayaana uu yahay raawigiisa asmaa binti abi bakr ayaan u galay buu yihi wahiya taqra'u iyadoo akhrinayso famana allahu calayna wawaqana cadaaba samuum fawaqafat cindahaa aayaddaa agteeda ayay joogsatay ay ku istaagtay iyadoo tadaburayso fajacalat tuciiduhaa watadcuu waxay gudagashay inay ku celcelinayso oo ay allana baryayso fataala calaya daalika waa igu dheeraatay saan u sugaayey fadahabtu ila suuqi suuqiyaan aaday faqadaytu xaajatii dantaydii baan soo gutay oon kasoo dhammaystay uma rajactu waa soo laabtay wa hiya tuciiduha wa tadcuu iyadoo weli ku celcelinayso rabbi baryayso subxaanahu wa tacaala oo cadaabkaasna allay ka magangelaysaa wanaagna allay weydiisanaysaa qaala waruwiyat hadihi alqisatu can caaishata radia allahu canha qisadan oo kalena caaisha laga wariyey qisadan waradada bnu mascuudin radia allahu canhu ibnu mascuudna wuxuu ku celceliyey rabbi zidnii cilmaa aayaddaas waradada saciid bnu jubayr radia allahu canhu waataquu yowma turjacuuna fiihi ila allah war maalin ka cabsada alla la idiin celinayo xaggiisa yani marka aayad aada u weyn waayo leanna alla kacabsigu marna alla marna alla isagaa laysku cabsiiyaa marna qofka mumin muslimka waxaa lagu cabsiiyaa maalinta qiyaamaha marka midaani waxay ka mid tahay marka qiyaamihia laysku cabsiyana wax laysku cabsiyana waa u weyn waa waa way tahay waataquu yowman maalin ka cabsado ka dhowrsada turjacuuna fiihi ila allahi alla la idiin celin doono xaggiisa waradada ayda wuxuu ku celceliyey saciid bnu jubayr fasawfa yaclamuun id ilaglaalu fii acnaaqihim alaaya id ilaglaalu fii acnaaqihim wsalaasilu yusxabuun fi lxamiimi huma fi nnaari yusjaruun marka mowqif qiyaamo oo dad jahanamo geli doono mowqifkooda oo laga waramayo waay marka kii gelaya inaad tahayna ma ogid adiga xaalkaaga wuxuu ku dambeyn doonana ma ogid qofku marka cabsi ayay keenaya arrintaas waradada aydan wuxuu ku celceliyey maa garaka birabbika alkariim yaa ayuha alinsaanu maa garaka birabbika alkariim yani rabbigaa maxaa ugu kadsoon tahay wa kaana adaxaaku idaa talaa haddii uu akriyo daxaaku bnu musaaxim wuxuu ahaa haddii uu akriyo lahum min fawqihim dulalu min annaari wa min taxtihim dulal aayaddaas radadahaa waa ku celcelinayay ila saxari ilaa aroorti iyadana marka de korna naar daruuro naar ah hoostoodana sidoo kale yacni naar iyo xagga hoosena ka jirto dalika yukhawifu allahu bihi cibaadah yaa cibaadii fattaquun marka ilaahay baaba dadkii ku cabsiiyey taas isagu marku markuu aayaddaas akrinayo waa ku celcelin jiray ilaa aroorta laga gaaro faslun fi lbukaa'i cinda qiraa'ati alqur'aan wuxuu fasalayaa fasalkani ooyinta qofku uu ooynayo marka qur-aanka la akrinayo qad taqadama waxaa soo hormaray fi lfaslayni almutaqadimayni labadii fasalee hore bayaanu man yaxmilu cala albukaa'i caddayn la caddaynayo qofka ooyintu oo ay ku xambaarayso fii xaali alqiraa'ati waqtiga qiraa'ada la akhrinayo ayb wa huwa sifatu alcaarifiin waana dadka ilaahay owliyadiisa tilmaantooda wa shicaaru cibaadi illaahi asaalixiin addoomaha alle wan wanaagsan calaamadooda waay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wayakhiruuna liladqaani yabkuuna wayasiiduhum khushuuca qur-aankii markay akrinayaan waa dhacayaan oo sujuuday la dhacayaan garkooda dhulka ayay kula dhacayaan iyagoo yabkuuna ooynayaan wayasiiduhum khushuucan buuna u kordhinayaa qur-aanka marka yabkuunadaasu ka rabaa tilmaan dad wanaagsan laga bixiyey waay waqad waradat fiihi axaadiisu ayaa kusoo aroortay wa akhbaarun iyo akhbaar iyo wa aathaarun can salafi kahiiratun aada u fara badan famin dalika waxaa ka mid ah can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama nabigu wuxuu yihi iqra'u lqur'aana qur-aanka akhriya wabkuu ooya fain lam tabkuu haddii aynan ooynin fatabaakuu fatabaakaw iska ooyinsiiya marka haddii ooyintii xataa aysan idinka imaanin iska ooyinsiiyo ku dadaala sidii aada u heli lahaydeen ayb isku kallifa macnaha bazaar iyo ayaa wariyeen wa can cumara bni alkhadaab radi marka ooyintaasna iyo waxaa isku xiran macaani ou hore uga soo hadlay oo ah qur-aanka in lagu tadaburo iyo qalbigu inuu nool yahay haddii qalbiga qofka uu nool yahay ayaa xubnahan ay ka imaan karaan wixii la amray wa can cumara bni اlkhadaab radia allahu canhu anahu salaa biاljamaacati jamaacadii ayuu tujiyey asubxa salaadii subax faqara'a wuxuu akhriyey suurata yuusuf fabakaa waa ooyey xataa saalat dumuucuhu ilaa ilimihii ilintiisu ay ku daadatay calaa tarquwatihi kalxantiisa ooyintiisii dareertay waxay ku dareertay kalxantiisii yacnii aada buu u ooyey wa fii riwaayatin annahu kaana fii salaati alcishaa ayuu ahaa fayadullu calaa takarurihi minhu marka subax cisho haddii la yidhi arrinkan marka waa kasoo noqnoqday ayb bal imaamu lbukhaari baaba wuxuu warinayaa tacliiq ahaan salaad subax inay ahayd oo weliba wuxuu warinayaa markii uu gaaray inamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah wa aclamu min allahi maa laa taclamuun meeshaasuu marka aada masjidka waxaa laga maqlay cumar hinraagiisa yaa laga maqlayay marka salaad subaxna way ahayd suuratu yuusufna waa akhrinaye meeshaas ayaana uu ku ooyey wa fii riwaayatin bakaa waa ooyey xataa samicuu ilaa ay maqleen bukaa'ahu ooyintiisa min waraa'i sufuuf sufuufta gadaasheeda wa can abi rajaa'in qaala ra'aytu bna cabaasin radia allaahu canhu ayaan arkay wa taxta caynayhi iyadoo labadiisa indhood hoostoodu ay yihiin mithlu shiraaki ilbaali suun dhammaaday oo kale ayay noqdeen labadiis indhood hoostooda meeshaas meeshaa indhaha hoostoodabaa waxay noqdeen suun dhammaaday oo kale yani likahrati albukaa min addumuuci min ajli dumuuci ooyinta darteed wa can abi saalixin qaal qadima naasun min ahli lyaman ayaa soo galeen calaa abi bakrin asidiiq ayay usoo galeen radia allaahu canhu fajacaluu waxay guda galeen yaqra'uunahum alqur'aana qur-aankii inay akhrinayaan wayabkuuna ay oynayaan faqaala abuu bakrin radia allaahu canhu abuu bakar waxa uu yidhi haakadaa kunnaa sidaanaan ahaan jirnay marka qur-aanka la akhrinayo abuu cubayd riwaayadiisa waxay ku dartay haakadaa kunnaa buu yidhi abuu bakar huma qasat ilquluub dabadeed wuxuu yidhi quluubtii baa qallashay marka abuubakar haddii qalbi qallayl uu ka cabaadayo ama uu isku sheegayo abuubakarna la ogyahay oo xadiidka bukhaari uu leeyahay wa kaana rajulan raqiiqan asiifan abuubakar nin murug badan oo qalbi jilicsan oo ahaa oo haddii uu qur-aanka akhrinayo aan ishay karin ayuu ahaa haddana isagii baa wuxuu leeyahay waagii horaan fiicnayn haddana marka waa waa xumaanayuu leeyahay marka ada abuubakarna afdalu hadihi lumma bacda nabiyiha buu ahaa waxaa dhici karta marka ama tawaaduc inuu leeyahay ama derajada ou raba isaga inay aada u weyn tahay dabcan ayb sidaasaa marka abuu cubeydna oo aharkan uu u wariyey marka uma qasat ilquluub markuu leeyahay qalbiga engegiisa ayaa wuxuu usoo gudbaa indhihii indhihii marka ilin la-aanta waxaa ku ridaya qalbiga qaleylkiisa qalbiga jileeciisuna wuxuu keenayaa indhihii inay ilmeeyaan oo jawaarixdii ay acmaasha u degdegto ayb wa can hishaamin qaal rubamaa samictu waxaa la arkaya inaan maqlo bukaaa muxamed ibni siriin moxamed ibni siriin ooyintiisa fi leyli habeenkii wa huwa fi salaati isagoo salaad ku jiro walaaathaaru aathaarta fii hada kan dhexdiisa ku sugan kahiiratun waa badan tahay laa yumkinu xasruhaa suurtagal maaha koobitaankeeda wa fii maa asharnaa ilayhi waxaan tilmaannay wanabahnaa calayhi aan ku baraarujinnayna kifaayatun ayaa ku sugan wax dadka ku filan wallaahu aclamu qaala alimaamu abuu xaamidin alghazaaliyu albukaau mustaxabun ooyintu waa la sunneeyaa maca alqiraa'ati wa cindaha marka qur-aanka la akhrinayo ee qur-aanka qiraa'ada agteeda qaala wa dariiquhu fii taxsiilihi dariiqa ooyinta lagu gaaro waxay tahay an yuxdira qalbahu qalbigiisu inuu u keeno alxusna murug taxasun inuu qur-aanka ku akriyo oo markuu qur-aanka akrinaya qalbigiisu soo xaadirinayaa murugna waa ku akrinaya isagoo murugaya wuuna keeni doonaa alqiraa'atu bitaxasun inay fiican tahay bian yataamala waaba inuu fiirfiiriyo maa fiihi waxaa ku sugan qur-aanka oo min atahdiidi goodi ah walwaciidi iyo goodin ah shadiidi aada u daran walwathaa'iqi ballamada la adkeeyey walcuhuudi ballamada qur-aanka ku sugan leanna adiga alla ballanaa ballanuu kula galay adigii ballan baad la gashay ballantaas waa lasii adkeeyey qaarkeed waxyaabahaas inaad fiirisid uma yataamalu wuxuu haddana ku ta'amulayaa fiirfiirinayaa taqsiirahu gaboodfalkiisa sida u gaabinayo fii dalika arrinkaas oo uga gaabinayo fain lam yaxdurhu haddii ounan aynan usoo xaadirin xusnun murug wa bukaa-un ooyin kamaa yaxduru lkhawaasa sida ay ugu imaanayso dadka khaas khawaasta ah falyabki ha ooyo calaa faqdi dalika inuu la-yahayba ha ka ooyo marka yani wuxuu leeyahy haddii intaas ay kugu soo xasili weyso dadkii wanaagsanaay ooyintii waa usoo xasishay adiga kuuma soo xasilin intaas xataa ka ooy oo arrinkaa ha ku murjiyo fa inahu min acdami almasaa'ibi maxaa yeele masaa'ib kuwa ugu waaweyn weeyaan buu leeyahay faslun halkan wuxuu ka gelayaa marka qur-aanka tartiil in lagu akriyo wayanbagii waxaa habboon an yuratila inuu kala dhigdhigo qiraa'atahu qiraa'adiisa waqad itafaqa alculamaau culimaduna waxay isku waafaqeen cala istixbaabi tartiili tartiilka sunnanimadiisa qaala allahu tacaala waratili ilqur'aana tartiila qur-aanka kala dhigdhig kala dhigdhigitaan wa habata can ummi salamata radia allahu canha annahaa nacatat waxay tilmaantay qiraa'ata nabiyi sal ly slam nabiga qiraa'adiisa qiraa'atan ayay tilmaantay qiraa'o mufasaratan kala dhigdhigan xarfan xarfan xaraf xaraf u kala dhigdhigan wax isdhexgalaye ma aha rawaahu abu dawuuda wاtirmidiyu wالnasaa-iyu qaala tirmidiyu xadiidu xasanu صaxiix wacan mucaawiyata bni qurata can cabdillahi bni mugafalin radia allahu canhu qaal ra-aytu rasuula اllahi sal l slam nabigaan arkay yowma fatxi maka maalintii maka la furtay calaa naaqatihi hashiisa isagoo korkeeda saaran yaqra'u suurata alfatxi ou akhrinayo farajaca fii qiraa'atihi tarjiic ayuu qiraa'adiisa ku sameeyey marka tarjiicuna waa codka iska soo laba jeer noqdo oo aada moodid in codkii uu soo celcelinayo kale wuxuuna ka suurtoobaa tarjiica muduuda muduuda iyo marka ay jiraan oo kale xarafka madka iyo muduuda iyo ayuu ku imaadaa rawaahu lbukhaariyu wamuslim wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal laan aqra'a inaan akhriyo suuratan suurad uratiluhaa anoo kala dhigdhigaayo yaa axabu ilaya la ii jacayl badan yahay agtayda min an aqra'a alqur'aana inaan qur-aankii akhriyo kullahu dhammaantiis bigayri tartiilin aan ku akhriyo hal suurad oo aan tartiil ku akhriya iga khayr badan inaan qur-aanka o dhan dhammeeyo tartiil la-aan marka tartiilkii buu aada u fadilayaa tarjamada marka iyo fasalka uu ugu talagalay iyo waa isla socdaan iyo aathaarta uu keenayo wa can mujaahidin annahu su-ila can rajulayni laba nin baa la su-aalay qara'a axaduhumaa midkood wuxuu akhriyay albaqarata wa aala cimraan waalaakharu ka kalena albaqarata waxdaha suurat lbaqara bis wa zamanuhumaa waqtigooda wa rukuucuhumaa rukuucdooda wa sujuuduhumaa sujuudooda wa juluusuhumaa fadhigooduna sawaaun isku mid isku rakacaad isku waqti isku rukuuc yay ahaayeen qaala waxa uu yidhi aladii qara'a albaqarata waxdahaa afdal kii baqaro keliya akhriya afdal oo fadli badan leanna isagu waa kala dhigdhigay dabcan kanna xoogaa boobsiis yar ayuu galay waqad nuhiya waana layska reebay marka daboobsiiska uu ka hadlaya isaga waa xadri xadriguna waa wej wax lagu akriyo qur-aanka lagu akrin karo oo aan qalad ku jirin dembina aan ahayn laakiin midda iyada ah boobsiiska bixaysu qofka xuruufta uu isdhex gelinayo ama xarafka uu cunaayo xuruufta qaarkood weliba kuwa daciifka oo xagga sifaadka daciifka ka ah sida hada iyo kale iyo hamsada iyo kale oo iyagu aad ay badan tahayba qofku markuu buubsiinayo inuu ka tago ay qaalib tahay taas iyada maya waqad nuhiya waa la reebay can ilifraati ku xadgudub aad in loogu xadgudbo fil israaci dadejinta wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa kaas alhadda ayaa la yaraha yani hadanka hadi shicri waatou ahaa waa keenaya marka wahabata can cabdillahi bni mascuud radia allahu canhu waxaa ka sugnaatay ana rajulan qaala lahu ninbaa wuxuu ku yidhi inii aqra'u lmufasala aniga jallaadka qamiisaan akhriyaa fii rakcatin waaxidatin suuratu qaaf intaan ka bilaaba ayaan berbinaas geeya hal ragca bis marka wuxuu ka dareemay dee inuu degdeg iyo ku jiro faqaala cabdullaahi cabdullaahi bni mascuud waxa uu yidhi hadan ka hadi shicri yani qiraa'adii ma boobsiinaysaa sida shicirka loo boobsiiyo kale ma gabyaysayo gabay maad akhrinaysaa adiga arrimahaas marka naga meelaha qaarkood waxaa ka muuqanayso dadka qaarkood subaca ay galaan waa dhaafayba shicir xataa iyo gabay shanigiisba qur-aan maba ahanba waxa ay akrinayaan kolalka qaar yani meelaha qaarkood subacii waxaa u haddaad xataa dhegta u dhigtood fahm istiraahdid lagama yaabo inaad fahamto waxau akrinaya xuruuf dheeraada in lagu daro wallaahu khabiirun bimaa tacmaluuna la yiraahdo iyo ayaa aada qaalib uga ah nacam waxyaabahaas marka waxay keenayaan waxyaabaha uu sheegaya waxaas taasaa ka mida nacam ina aqwaaman dad yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay akrinayaan buu yiri laa yujaawisu taraaqiyahum kalxamahooda ma dhaafayo qalbiga uma daadegaayo walaakin idaa waqaca fi lqalbi qalbiga haddii uu ku dhaco fa rasakha fiihi ou ku sugnaado nafaca waa anfaca qur-aanku markaas rawaahu lbukhaariyu wamuslimu wahada lafdu muslimin fi ixdaa riwaayaatihi qaala alculamaau altartiilu mustaxabun tartiilku waa mustaxab sabab litadaburi iyo waligayrihi ana shaygu markaad aada u kala dhigdhigayso fursadaa heli aada tadaburto qaaluu walihaadaa yustaxabu tartiilu ayaa loo sunneeyaa lilcajamiyi qofka cajamigeen carabiga aada u fahmaynin isaga tartiilkaa u fiican aladi laa yafhamu macnaahu macnihiisa aan fahmaynin lianna dalika kaagaasa aqrabu u dhowaanshiyo badan ila altawqiiri waalixtiraam qur-aanka ixtiraamidiisa iyo weyneyntiisa wa ashaddu taahiiran fi lqalbi isaga ayaana adeyg daran xagga saameynta qalbiga dadku isku mid maaha marka nina waxaa laga yaabaa isagoo xadri taxdiir iyo sameynayo ama xadri ku aqrinayo inuu tadaburkiina heli karo lifahmihi wa lifiqhihi wa licilmihi qofna marka uu tartiib u akriyo ayuu wax fahmi karaa oo fahmkiiya marka nin iyo xaalkiisu ayb alqiraatu bilalxaan isagaa keeni doona midaas waxa ay tahay iyo xaalkeeda faslun wayustaxabu marka qur-aanka marka la akrinayo aadaab sunna ah buu sheegayaa wayustaxabu waxaa la sunneeyaa idaa mara biaayatin hadduu aayad soo biaayati raxmatin aayad naxariis ku jirta hadduu soo maro naxariis iyo janno iyo looga hadlayo an yas'ala allaha tacaala inuu alla su-aasho min fadlihi fadligiisa waidaa mara biaayati cadaabin aayad cadaab hadduu soo marana an yastaciida min ashari sharta inuu alla ka magan galo aw min alcadaabi ama cadaabka wayaquula waan yaquula inuu dhaho allahuma inii asaluka alcaafiyata aw as'aluka alcaafiyata min kulli makruuh ilaahu waxaan ku su-aalanayaa caafiya inaa iga caafiso shay kastaoo la naco aw naxwa dalika marka waxyaabahaas de salaada ma burinayaan waa duco salaadana waxaa ka mida tasbiix iyo taxmiid iyo duco iyaa ku jiraan ayb hadalka salaada jebinayo waa wixii khitaab ah ama khitaab noqon karo qof lagula warami karo waayo waxa jebinaya ayb waidaa mara biaayati tansiihin hadduu soo maro aayad uu ku jiro nasihitaan lilaahi subxaanahu wa tacaala alla yacni xumaan iyo ceeb iyo nuqsaan laga nasahayo laga hufaayo nazaha ta sidaas u samaynaya nuqsaantiiba u alle ka hufayaa faqaala wuxuu dhahayaa subxaanahu wa tacaala aw tabaaraka wa tacaala aw jallat cadamatu rabbina ayuu dhahayaa faqad saxa can xudayfata bni lyamaan radia allahu canhuma qaal sallaytu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalama nabigaan la tukaday daata leylatin habeen faftataxa albaqara ayuu ku furfurtay faqultu yarkacu cinda almi'ati waxaan ihi boqol ayuu ku rukuuci doonaa agteeda uma madaa waa socday faqultu yusallii biha fii rakcatin hal ragcuu ka dhigi doonaa famadaa waa socday faqultu yarkacu bihaa waa ku rukuucayaa baan is iri oo iyadii yacni suurad kale maku darayaan islahaa uma اftataxa الnisaa suuratu الnisaa buu furfurtay faqara'aha waa akhriyey uma اftataxa aala cimraan ayuu furfurtay faqara'ahaa waa akhriyey yaqra'u mutarasilan waa akrinayay nabiga sal ly salam isaga oo kala dhigdhigaayo idaa mara biaayatin fiiha tasbiixun sabaxa aayad ay subxaan allahi ku jirta hadduu soo maro sabaxa wa idaa mara biaayati su-aalin hadduu soo marana sa'ala alluu su-aalanayo wax uu rabo wa idaa mara bitacawudin aayad alla wax looga magangelayo markuu soo marana tacawada alluu ka magangelaya waxaas rawaahu muslimun fii saxiixihi wa kaanat suuratu nisaa waxay ahayd fii dalika alwaqti waqtigaasi muqadamatan calaa aali cimraan waa ka horreeyi jirtay uu leeyahay aali cimraan qisadan ama waaqicadan culamada qaar waxay usoo daliishadaan qisadan bacdi ahlilcilmi waxay u daliishadaan qur-aanka in la kala hormariyo inaynan dhib lahayn leanna baqara u akhriyey nisaa u booday aal cimraan uu kusoo laabtay laakiin waxaad moodaa alimaamu nawowi isagu inuu ra'yigaa ra'yi ka duwan qabo wuxuu leeyahay markaas nebigu uu akrinaya xagga tartiibta nisaa baa waxay kasoo horeysay aali cimraan gadaal dambana marka aali cimraana lasoo hormariyey ayb marka sidaas ayuu sheegaya sideedana suuradaha yacni tartiibkooda ama yacni aayadaha sida loo gelinayo suuradaha la gelinayo iyo waa shay uun nebiga xaggiisa ka yimid oo tawqiifi ah qaala asxaabunaa raximahum ullahu waxay dhaheen wayustaxabu waxaa la sunneeyaa hada su-aalu baryadan alla la baryayo walisticaadatu isticaadada wاtasbiixu tasbiixda likulli qaari'in nin kastoo akhrinayo sawaaءun kaana fi salaati ahaayaya aw khaarijan minha ama ka baxsanaya salaada qaaluu wayustaxabu dalika fi salaati kaagaas ayaa la sunneeyaa salaada dhexdeeda lilimaami baa loo sunneeyaa waalma'muumi baa loo sunneeyaa ma'muumka waalmunfaridina waa loo sunneeyaa ninka keligii tukanayo liannahu ducaa-un maxaa yeele waa duco fastawow fiihi waa ku siman yihiin marka imaamku waa ducaysan karaa ma'muumku waa ducaysan karaa wahaakada kata'miini aamiinsigii baa la mida caqiba alfaatixati faatixada markay dhammaato aamiinta la dhahayoo kala waay oo munfarid iyo imaam iyo ma'muum iyo kulli ay dhahayaan wa hada aladii dakarnaahu kan aan sheegnay min istixbaabi su-aali walisticaadatina ah inay sunno tahay alla in lagu baryo salaada dhexdeeda lagu magan galo huwa madhabu shaaficiyi weeyaan wa jamaahiiri alculamaai raximahum ullah imaamu shaafici iyo culimada badankood madhabtooda waay qaala abuu xaniifata raximahu llah laa yustaxabu dalika abuu xaniifa wuxuu yihi lama sunneeyo bal yukrahu fi salaati waaba la kahdaa ayuu yidhi salaada dhexdeeda wasawaabu qowlu ljamaahiir sawaabkuna waa qowlkii jamaahiirta limaa qadamnaahu adiladii aan soo hormarinay darteed mar haddii nebigu uu sameeyey waa sawaab saas ah faslun fasalkan wuxuu ga hadlayaa ixtiraamka qur-aanka wamima yuctanaa bihi waxyaabaha la ysku kalifo waxaa ka mida wayata-akadu almru bihi in lays amraana aada loo ay u adag tahay ixtiraamu lqur'aani qur-aanka ixtiraamkiisa min umuurin arrimo in laga ixtiraamo qur-aanka qad yatasaahalu fiiha ee uu fududaysanayo bacdu alghaafiliina dadka qaarkood iska ghaafiliin ah alqaari'iina ee akhrinayaan mujtamiciina iyagoo badan dadku markay badan yihiin oy qur-aanka isla akhrinayaan waxyaabo ay ka tagaan oo ay fududaystaan baa jiro qur-aanka in laga ixtiraamana mudan waxyaabahaas fa min dalika kaagaas waxaa ka mid a ijtinaabu daxiki qosolka in laga dheeraado wallaqati hugunka qaylada iyo qosolka iyo in laga fogaado waalxadiidi iyo sheeko fii xaali lqiraa'ati qiraa'ada marka ay socoto sheeko in layska ilaaliyo lana qur-aankii baa la ixtiraama waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu marka haddii meelaha qaarkood dadka qaarkood waxay sameynayaan meelaha maqaayadaha ah oo ummaddu inay hadlaan ayba isaga qasban yihiin mararka qaar iyo meelaha baabuurta dadku wada raacaan oo kale iyo ayay ka daaraan qur-aankii iyagoo isdhahaya marka jacayl ay qur-aanka u qabaani u sameynayaan dabcan iyaga waxaas laakiin dadkiibay dhibaato iyo xaraj ay ku ridayaan leanna dadkii waa hadli lahaayeen qur-aanna waa socdaa walidaalika marka dadkiina waa buuqayaan waana hadlayaan qur-aankiina waa daaranya marka in la damiyaha fiican markaas si aan loogu dhicin ixtiraam darro qur-aan ilaa kalaaman hadal maahana yudaru ilayhi loo dhibaatoon yahay hadal loo dhibaatoon yahay waa la dhihi waa la sheegi karaa walyamtathil ha fartoonaado amra allahi subxaanahu wa tacaala alla amarkiisa waidaa quri'a alqur'aanu haddii qur-aanka la akhrinayo fastamicuu lahu dhagaysta wa ansituu dheg raariciya weliba waxaa la rabaa insaad oo dheg raaricin inaad danaynayso qur-aankii ood bal isleedahay war qur-aankan wax ka faa-iid dhagayso danayn inaad danaynayso haddii laakiin aada hadlayso danaynaan jirin walyaqtadi ha ku daydo bimaa rawaahu bnu abi daawuuda can ibni cumara radia allahu canhumaa annahu kaana wuxuu ahaa idaa qara'a alqur'aana hadduu qur-aanka akhriyo laa yatakalamu ma hadli jirin xataa yafruqa ilaa uu dhammeeyo mima araada wixii uu doonay an yaqra'ahu inuu akhriyo warawaahu lbukhaariyu fii saxiixihi wa qaala bukhaari wuxuu yidhi lam yatakalam ma hadlin ibnu cumar ma hadli jirin xataa yafruqa minhu ilaa uu ka dhammeeyo dakarahu fi kitaabi tafsiiri fii qowli اllahi tacaala nisaa'ukum xarthun lakum ayuu ku sheegay wa min dalika waxaa ka mida kaagaas qur-aanka laga ilaalinayo alcabathu ciyaarta bilyadi gacanta wagayriha iyo gacan keyrkeed yani qofku inuu iska ciyaaro oo gacantii iyo uu ku ciyaaro qur-aankiibuu akrinaya farihiibuu iska jucinayaa gacantiibuu ka ciyaarayaa waxyaabahaas inuu ka ilaaliyo fa inahu yunaajii rabbahu rabbigii ayuu la faqayaa subxaanahu wa tacaala falaa yacbath bayna yadayhi rabbi hortiis yaanu ku ciyaarin yani markaad qur-aanka akrinaysa rabbi baad la hadlaysaa oo aada la faqaysaa marka adoo rabbi uu hortaada joogo adigana aada faraha iskaga ciyaarayso ma wanaagsana wa min dalika kaagaas waxaa ka mid a annadaru ilaa maa yulhii shay adiga ku mashquulinayo inaad fiiriso wa yubadidu dihna dihnigaaga iyo maskaxdaadana kala tagtagsiinayo shay adiga tadaburkii kaa qaadayo ku kala firdhinayo ayb iyo wax ku mashquulinayo inaad yacni fiirintooda iska ilaaliso wa aqbaxu min haada kaagaasi waxaa ka siiba fool xun kullihii dhammaantiis an nadaru fiirin ilaa man la fiiriyo axad laa yajuusu nadaru ilayhi in la fiiriyaaba aysan bannaanayn qur-aankii baad akrinaysaa wax in la fiiriyaa aynan bannaanayn ayaa fiirinaysaa taasaaba ka daran buu yidhi kal amradi wagayrihi amrad waxaa la yidhaahdaa cunug ilmaha yaryarkaa ee aan weli qaan gaarin ama yacni garka uusan usoo bixin ee xoogaana quruxda badan wiilasha wiilasha aan weli garka usoo bixin oo xoogaana yacni aada u korsan fiirintood aad kitaabka meelo badanna waa uga soo noqnoqon doontaa waxaa laga yaabaa inaga dhaqankeenna soomaali ahaan xoogaa arrinkaas maku ibtilaysnin oo dadka soomaalida arrintaas ibtila iyo dhib kuma qabaan laakiin dhulalka qaarkood meelaha qaarkood aad baa marka fitnatulmurdaan aaday uga jirtaa marka da dabcan sheekhuna waxyaabahaas iyuu ka hadlayaa dadka waxaas ku ibtilaysan oo ilmaha yaryarkaa iyo marka wax ka raadinaya ayb kaalamradi wagayrihi faina annadara ila alamradi alxasani wiilka yarkaa oon garka usoo bixinee quruxda badan fiirintiisa min gayri xaajatin xaaja la-aan xaraamun waa yiri leanna waxunay ku gaarsiinaysaa walwasaa'ilu lahaa axkaamu lmaqaasid sawaaun waxaa isku mida kaana bishahwatin shahwo u fiiriyayaa darteed aw bigayriha ama wax kale sawaaun amina alfitnata aw lam ya'manha waxaa isku mid a fitnada inuu ka aamin noqdo iyo inuunan ka aamin ahayn labadaba saddan lilbaab hada huwa almadhabu asaxiixu almukhtaaru madhabta saxiixa ee la doortay weeyaan kan cinda alculamaai agtooda waqad nasa calaa taxriimihina waxaa caddeeyey alimaamu shaaficiyu iyo waman laa yuxsaa min alculamaa iyo dad aan la tirin karin oo culammada ka mid a intay tiro ka qabaan wadaliiluhu qowluhu tacaala qul lilmu'miniina mu'miniinta waxaa ku tiraahdaa yaquduu min absaarihim aragooda wax ka mida ha laabaan maxaa laga laabayaa xaaraanta alaaya waliannahu fii macna almar'ati naag macnaheeduu leeyahay bal rubamaa kaana bacduhum qaarkood waxaaba laga yaabaa uu yidhi ow kathiirun minhum ama in badanoo kuwaas ka mida axsana min kathiirin min annisaa inay ka qurux badan yihiin naaga badanba ayaa dhici kartaba wa yutamakkanu min asbaabi riibati fiihi weliba isaga maadaama ilmo yaryar uu yahay in la makansan karo min asbaabi riibati riibada iyo shakiga asbaabta keenayso fiihi isaga dhexdiisa in lagu sii makansan karo wa yutasahalu min duruqi shari in la fududaysto ayaa laga yaabaa sharta xaggeeda fii xaqihi isaga shaniga ku saabsan maa in laa yutasahalu aan lagu fududaysanaynin fii xaqi lmar'ati naagta yani waxaa dhici karta qofka inuu naagta iyo fiirinteeda xoogaa iska ilaaliyo wax ka qabo laakiin ilmahan yaryarkaa isagu inuu kusiiba araggiisa uu kusii daa'im yeelo isagoo isdhahayo wax dhibaataa ma laha fa kaana taxriimuhu wlaa marka isaga in la fiiriyo taxriimka ku saabsanaaba habboonuu yidhi marka wa aqaawiilu salafi salafka warkooda fi tanfiiri minhum arrintan iska eriid layska eriyo akharu waa badan tahay min an tuxsara in lasoo koobo waqad samowhum waxayna ku magacaabeenba salafku al antaan likownihim maxaa yeelay ahaanshahooda mustaqdariina sharcan sababto waxay tahay buu le wax aada loo qurunsado waayo waxaas markaa selafku waxay u yaqaaneen buu le al antaan wa ama annadaru ilayhi in la fiiriyo fii xaali lbeyci washiraa marka wax la kala gadanaayo ama wax la iibinayo ama masalan haddiiba ou addoon iyo wax lamid oo kale uu yahay meeshii la keenay in la fiiriyo markaa waa loo baahan yahay waalahdi waalcataa marka wax loo dhiibaayo marka wax laga qaadanayo kale waaltatbiibi iyo marka la daaweynayo watacliimi waxbaridii waxbaa la rabaa in la baro wanaxwihaa iyo wixii la mida min mawaadici alxaajati meelaha baahida looga qabo fa jaa-izun waa bannaan tahay lidaruurati buu leeyahay masaladan waa ku dheeraaday aad buu ugu dheeraaday laakin yaqtasiru nnaadiru qofka fiirinayo wuxuu ku gaabsanayaa calaa qadri alxaajati baahida intay la eg tahay baahida walaa yudiimu nadara ma ku daa'im yeelayo feerinta min gayri daruuratin daruura la-aan wakada almucallimuna waa la mid inamaa yubaaxu lahu waxaa loo bannaynayaa annadaru aladii yuxtaaju ilayhi feerinta loo baahan yahay wayaxrumu calayhim kullihim dhammaantoodna waxaa ka xaaraam ah fii kulli alaxwaali waqti kasto annadaru bishahwatin inay shahwo u fiiriyaan walaa yakhtasu hada bilmradina kuma gaar aha bal yaxrumu calaa kulli mukalafin qof kastaoo mukalafa korkiisa waxaa xaaraam ka ah annadaru bishahwati ilaa kulli axadin inuu shahwo ku fiiriyo darteed oo u fiiriyo qof kasto rajulan kaana aw imra'atan ninama naag ha ahaado maxraman kaanat ilmar'atu aw gayrahaa naag maxramkaaga ama geyrkeed ha ahaato ila zawjata labada isqabta waa loo golyahay dabcan inay isfeeriyaan shahwana isku feeriyaan waalmamluukata iyo addoonta la leeyahay allatii yamliku listimtaaca bihaa weliba addoonta uu ku istimtaaci kara w haddii sabab kaloo sharciga uu yimaado inuu ku istimtaaco ka xarimaayo ma feerinayo markaas iyada lafteeda ee addoonnimadana islaamku ma keenin waa jiri jirtay iyadoo jirto ayuu islaamku yimid tartiib tartiiban uu zuuliyey waana ku dadaalay inuu zuuliyo arrinkaasna arrin mashhuura wa oo ninkii addoon xoreeyo ajarkiisa waa badan yahay kafaaraadka ninkii dembiyada qaar galo waxaa kafaaro looga dhigay inuu addoon xoreeyo qur-aanka aaday ugu badan tahay waa dulmi marka in la yiraahdo qur-aanka wuxuu keenay in lays addoonsado waa dulmi cad oo aan geed loogu soo gambanin ayb waxa wax addoonsan jiray oo qaabdarada wax u addoonsan jirayna waa la ogyahay islaamku in qaabdarro wax loo addoonsada maba jidayninba laakiin dadku marka ay aada ugu daahaan dhulkan yaa iyaga laftirkooda waxaa gelaya waxyaabaha qaar ayaa waxaa waajib kugu noqonaysa inaad u bayaanisaba inay qasab tahay leanna dadka qaarkood markay kitaabada ku arkaan addoon iyo addoon iyo maxay tahay uu leeyahay islaamkii baaba addoonnimada qabo waxaasu iska dhaadhicinaya marka marka dariiq kastoo laysku addoonsan lahayna intii badnayd waa soo xiray islaamka ayb hal dariiquu kasoo reebay halka dariiq laftirkeedana waxaa ka furan khiyaaraad aada u fara badan ayb xataa qaala asxaabunaa ilaa asxaabteennu ay yiraahdeen yaxrumu nnadaru waxaa xaaraama fiirin bishahwati inuu wax ku fiiriyo ilaa maxaarimihi naagaha isaga maxaarimtiisa ama hooyadiis ama walaashiis abaryeertiis eedadiis inuu nadar shahwo a ku fiiriyo waa xaaraam ka bintihi gabadhiisa wa ummihi hooyadiis wallaahu aclam ayb wa cala alxaadiriina dadka joogo soo xaadirayo majlis alqiraa'ati qiraa'ada majliskeeda idaa ra-ow shay-an hadday wax arkaan min hadihi almunkaraati oo munkaraadkan ah almadkuurati ee la sheegay iyo wagayrihaa korkooda waxaa ah an yanhaw canhu inay reebaan calaa xasabi ilimkaan say ugu suurtoobi karto bilyaddi inay gacan ku reebaan liman qadara qofkii awoodo wa bilisaani carab inay ku zuuliyaan liman cajaza can ilyaddi qofka gacanta aan awoodin waqadara cala lisaani awoodo wailaa haddii kale falyunkir biqalbihi qalbiga ha ka inkiro wallaahu aclam marka masaladan uu ku dheeraaday kolley waaqicyo jiro oo uu sheekhu ogaay ayaa waxay ka keentay inuu waxyaabahan sidan ugaga hadlo waaqiciyadaas laftirkooduna meelo badan oo kamida way jiraan hadda laftirkeeda caalamku waa ka jiraan faslun laa tajuusu ma bannaana qiraa'atu lqur'aani qur-aanka akhrintiisa bilcajamiyati luqa cajamiya in lagu akhriyo qur-aanku carabi buu kusoo degay waa in carabi lagu akhriyaa sawaaun waxaa isku mid a axsana alcarabiyata carabiyada inuu wanaajin karo am lam yuxsinhaa ama younan wanaajinin cajami aan aqoonin xuruufta carabta xataa haddii uu yahay waa inuu isku dhibo u barto ayb sawaaun waxaa isku mida kaana fi salaati salaad dhexdeeda hayayaa am fii gayrihaa ama geyrkeed fain qara'a bihaa haddii uu akriyo fi salaati uu ku akriyo lam tasixa salaatuhu cajami yani qiraada hadduu ku akriyo luqa cajam ma ansaxayso hada madhabuna wamadhabu maalikin waaxmada wadaawuuda waabi bakr bni lmundir weyaan waqaala abuu xaniifata raximahu llah yajuusu dalika waa bannaan tahay buu yidhi watasixu bihi salaatu uu ilaaqay marka isaga wa qaala abuu yuusuf wa muxamadun waa labadii arday ee abuu xaniifa labadiisi saaxiib yajuusu dalika cajam in lagu akriyaa waa bannaan tahay liman lam yuxsin alcarabiya qofkaan carabiga aqoonin walaa yajuusu liman yuxsinuhaa ninkii laakiin akrin kara carabiga uma bannaana waxaasoo dhan marka qur-aanku carabiyu kusoo degay oo in carabi lagu akriyaa ayb meeshaas marka waxaa waqfo u baahan luqada carabiga xiriirka ay nala leedahay innaga ama ha la yiraahdo soomaalidu waa carab ama soomaalidu waa cajab middaa doonta dheh soomaalidu waa muslim soomaalida waa muslimiin dadka muslimiinta marka luqada carabiga calaaqada ay la leeyihiin iyo xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo carabiyadu maxay tahay waa xiriir diineed waaye ma ahan xiriir dhedheela ma aha waa calaaqad diineed waaye luqada carabiga barashadeedu waa arin diineed waaye ma ahan arin oo iska waxa ah qofku yacni arin ikhtiyaari ah ma aha oo iska optiona ma aha waa arin diineed waaye leanna waxaa lagaa rabaa laa ilaaha ila allahu inaad ku dhawaaqdo waa carabi macnaheedii inaad fahamtaa lagaa rabaa haddii aadan luqadii carabeed fahmin ma fahmi kartid waa waajib inaad fahamto ayb waxaa lagaa rabaa salaadii inaad ku akriso faatixada waa carabi haddana ayb xiriirka kale waxa uu yahay nebi maxamed salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi waa carabi waa nebi ilaahi carab uu ka dhex bixiyey waay isagana marka ku dayasho iyo yacni jacayl iyo yuu kaaga baahan yahay haddaad dadkiisiiba necab tahay isagiina uu soo gelayaa walidaalika culimmada qaar waxay dhahaan qofkii yidhaahdo carab allah lacnado oo kale hal yakfur ma gaaloobayaa xaafid alcalaa-i wuxuu leeyahay hah waa gaalooba lanna carab nebi maxameda soo gelayo idlaaqiisaasna qalbiga waxa uga jiro laguma qeydayo yidhi alfataawa almustaqraba alfataawa almustaqraba ayuu sidaa ku tilmaamayaa marka arrin sahlan maaha marka carab waa keyta wa keyta iyo annaga waa naqaanaa dadkeena soomaalida carabta aaday u caayaan iyagu uma jeedaan inay nebiga caayaan dabcan waa laogyahay taas laakiin warkaagaas nebigu ma kasoo reebay ma kasoo reebin waa caam warkaaga khatarna waay marka calaaqadaasaa marka carabiga iyo annaga naga dhexayso walidaalika culamada qaar waxay dhaheen tacalumu lugati alcarabiyati fardu caynin luga carabi in la barto waa fardu cayn aimada qaar badan baa saas dhahayaan waa waajib leanna intii aan sheegayaa laga rabaa qof walba laa ilaha illa allah inuu ku dhawaaqo carabi ahaan macaanideeda fahmo salaada inuu tukado qur-aankana inuu fahmo waa laga rabaa qur-aankan carabi buu ku qoran yahay marka luqada carabiga in aada loogu dadaalo dadkii muslimiinta ahaa ee horena iyagoo acaajimtoodii xataa diintii maadaama ay ka qaalib noqotay cajamnimadiiba waa waxaad moodaa inay ka baxeenba hadda masalan imaamu lbukhaari cajam waay waa cajami haddana maca daalika wax allaale waxa turaas uu ka tego dhan carabiyay ku qoran yihiin isaga marka diinta wuxuu ugu khidmeeyey luqo carabeed marka dadkii hore iyagoo aan carab ahayn xataa waxaa carab ka dhigayay diinta diintaa ka dhigaysa xagga luqada ayaan sheegayaa ninba ninka uu luqada carabiga ka fahmi og yahayna waa uga dhow yahay diinka annaga waxaan aragnaa mar walbo dadka xataa caamada ah ee carabiga yaqaano hadaladoodu xagga diinka waa uga dhow yihiin dadka ama talyaaniga ku dhaqmay ama ku yacni soo koray iyo kuwa ingiriiska iyo luqaadka ama faransiiska iyo kuwa ku koray ee dhaqankoodu ou xaggaas noqday diin waxaa uga dhow kuwaan carabiga yaqaano laa shaka leanna luqadu dhaqanay wadataa luqada aada baranayso dhaqankeedana waa kusoo galaa haddii aada carabi baranayso marka dhaqan carbeeday salka ku haysaa marka kama dhammaanayso un xadiid iyo nebiga warkiisa iyo kama dhammaanayso marka ilmaha yaryarkaa iyo dadka waaweyn in luqada carabiga la baro si ay qur-aanka xiriir ula yeeshaan aaday muhiim u tahay odayaalku maahan inay yiraahdaan maxaa laga faa-iidaa carabi iyo carab maxay tahay iyo carab sidaas waaye iyo maanta dhan carab xumaanteeduu kuu sheegaa carabtan hadda joogto iyo siyaasaduu kula gelaa siyaasad hadday tahay adigaa ugu xunba waxaa laga yaabaa inaad iyaga adiga ka hooseysaba ayb adiga adoo muslina ama dad muslimiin wada ah isku af ah qaraabo wada oho saas isugu laalaabtaa isdilaysaa wax kuu yacni dhaqanna aysan jirin oo uusan dal kuu dhaqnayn dadna kuuma dhaqno dadkaagi waa kanaa meel walbay u yaaceen marka haddii wax layska sheegaya in annaga iscanaananaa fiican haddii ay tahay luqad carbeedna luqad carbeed calaaqadaasaan la leenahay marka masaladaas in aada loogu baraarugsanaado aaday muhiim u tahay tacliimta aada ilmahaaga barayso carabigu qeyb ha ka yeesho ayb haddii kale uun sida hadda aan aragnoo kale xataa af soomaaligii buu ka tegaa xataa cunug aan xa'di karin oo aan caynkii karin oo awowgiis xataa hadda haddii loo geeyo aan aysan isfahmaynin oo hadda mushkilada mushkilo weyn waayo mushkiladaas laftirkeeda ilmihii iyo awowgood ama ayeydood inays isfahmi karin ha mararka qaarna hooyadii iyo aabihiiba inuunan fahmin yaa laga yaabaa marka ma wanaagsana ma wanaagsana ayb qiraa'aad iyo marka hadda wuxuu gelayaa iyo qaabab kale hada aakhiruhu billahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed